deegaano ku tirsan gobolka mudug iyo weli ballaa ku sheega intii uu ka jirana biyari saameeytay dadkiiyo xoolo ku noola kureed markii la waayay roobabkii dadkiiyo ka tiirsanaayeen iyadoona hadda u muuqato intii u guursadeen ceelalka waro iyo baraakado taasina ay adkaaytay nolola shacabka xoolo dhaqatada tuulooyinka cadalleh dabakaaleh quracleh caliboholle oo hoos sideen deegaanka ceel dibir ee gobolka mudug iyo weliba ay ku cawdahayna inay wajahayaan abaaro iyo iyo dunyadaba iyo saameyti maadaama usoo baaqday roobkii deerta iyadoona hadda iyo ka jaran xaalad adaga aanaa ku mid ee bulshada deegaanka ceeldibir iyo weliba iyo sheegan inti biyo fuustidii haddii roogtay in ku badan toban dollar islamarkaana lagu weydiiyo waa meelo eedana dheera kureed ah ceelalkii iyo baraakido biyo iyo guursadeena iyadoona haddii adagtay nolola walinayo dalbadeen inti xaaladan warlakulaqobada intii meel xun sii deernaa meeshan waxaa ka jira biyola-aan dayrtii hadda waa la ogyaho waa la waayey caalamkaa laga wada ogyahay markeeda kale meeshaan ma leh xulfa ma leh ceel biyoodna ma leh biyona waxaa noogu sokeeya meesha ceel oo baabuurka oo kontonqaadka ahi saddex boqol iyo konton uu biyaha uga keeno biyahaasna waxaa dadkeenna meesha jooga biyo aan u etaan leenahay ama aan lacag u haysano oo biyaha aan meesha uga soo qaadi karaa ma aha
waxaa iyadaa ka codsanaynaa inaadka iyo doonada iyo haddii doojayaalka waxaa ka codsanaynaa biyahaas haraarka ah waana dhibeen waa dhimeen waa u daadadii biyo waana dhibeen iyada waxaa ka codsanaynaa haddii ilaahinkii inay biyahaas hadday wax noo qaban karaan inay wax nooga qabtaan oo la cabo oo macaani waa sidaas biyaha kale oo ceelkaana haddee xoolaha waxaa naga dilay oo caatada usii hormariyey waa biyaha ay cabayaan oo dhanaan oo aad u dhanaan oo dadka iska daaya duunyada guddoomiyaha deegaanka ceeldibir ee gobolka mudug xasan cali xasan oo warbaahintan warami weliba uusoo ku warbiyaya kormeer ku sakamari deegaanada abaarta ku jirta usoona ku warbiyay xaalada guud ee dhabta dadkaasi ay wajahayaan weli kale uuse sheegay intii lambaahi intii gurmad bileyrin oo biyodhaamin eh iyo walkuqubadooka nolola dadka in la sameeya si la badbaadaya nolola dadka iyo duunyada oo haliska jarta noo soo gabagaboy kormeerkii aan ku qiimeyneynay abaaraha ka jira degmada ceelduur iyo deegaanada hoos yimaada runtii waxaan kusoo aragnay xaalado ay u darantahay biyaha xaggooda ilaahay madan hadna siiyo dalku abaar ku wada jiraa waxaan rabaa inaan meeshaan baaq uga diro maadaama aan aragteen sawiradooda iyo barkadaha say yihiin iyo xooluhu say yihiin iyo kormeerka guud aan soo gudbinay waxaan ka codsanaynaa baaq u dira inaad dhammaan hay-adaha ka shaqeeya gobolka mudug gaar ahaan reer galmudug dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladda galmudug dadkaas waxay u baahan yihiin gurmad degdeg ah oo ay ugu horeeyaan biyaha xaggooda biyihiiba waxay joogaan qiimo aad u badan wadanka ceelduuriya eryadiisu ceel riig oo la cabi kara ma leh ceel gacmeedyadiina waxay marahayaan xoogaa inay biyahoodu yaraadaan kuwii biyaha lahaana in lasoo qaadi waayo heer waxaa la marahayaa fuustada biyaha ee ka maraysa toban dollar meelaha badidooda baabuurta qaadi kartaa ciiddii inta jabta ay yihiin baabuur fara ku tiris ah marka waxaan ka codsanaynaa dhammaan deeqbixiyayaasha iyo dowladda galmudug si gaara wasaaradda gargaarka reer galmudug iyo wasaaradda biyaha iyo tamarta dowladda galmudug iyo dowladda federaalkaba dadkaas waxay u baahan yihiin gurmad degdeg ah oo ay biyo ugu horeeyaan inta bulshada u baahan tahay bay u baahan yihiin waxay sii dheer yihiin biyo la-aantaas ayaa haysa aad aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi xoolaha dhimashadooda ma badna laakiin biyo la-aanta dad iyo duunya waa isaga mid iyadoo bilooyinkii ka dambeeyay dalka soomaaliya ku qaban roobkii deerta jiilalkana sii dhammaada weliba beeraleydii xolo dhaqatada obse ku qabana ina gugi usana sidun hatoon baaqada taasna yeesheena korta abaaro xoog leh oo marka dambena diirsida in dadka iyo duunyada si eeda insaamayta